bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad dunida ka joogtaan halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararka saake aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya oo u hambaliyeeyey dhammaan sanatarada loo doortay aqalka sare ee soomaaliya shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay magaalada burco iyo maamulka somalilan oo ka hadlay shilkaasi ciidamada booliiska soomaaliya oo howlgal amniga lagu xaqiijinaya ka sameeya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir baarlamaanka soomaaliya oo been abuur ku tilmaamay in cisbitaal la dhigay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii watay ciidanka kumaandooska ee danab ayaa ciidanka xooga iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa cagta mariyey saldhigyo argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhaca gobolka hiiraan afar iyo tobanka nofembar maanta oo kale dunida waxaa laga xusayaa xanuunka sankarowga oo soomaali badan haatan ay aad ula ildaran yihiin askari oo hindi ah iyo laba qof oo rayda ayaa lagu dilay weerar ay kooxa hubaysan ka fuliyeen dalka hindiya warka iyaga ugu waaweynaa yonis duraan ayaa saaka warka soo saara ayaan dhool cabdulaahi raagaa idiin soo jeedinaysa waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray dhammaan sanatarada aqalka sare ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray guusha dhammaystirka doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka waxa uuna bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble dadaalkii uu ku bixiyey dardargelinta doorashada madaxweynaha ayaa xusay sida xilkasnimada leh ee madaxda dowlad goboleedyada dalka ay u gudteen waajibaadka qaran ee ka saarnaa soo gudbinta musharaxiinta sanatarada aqalka sare waxa uuna ku ammaanay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka heer dowlad goboleed guusha mas-uuliyadda kaga aadanay doorashada sanatarada aqalka sare sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa bogaadiyey xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed xalinta khilaafaadka guddiga amniga doorashooyinka iyo ciidanka soomaaliyeed ee ka shaqeeyey sugidda amniga goobaha doorashooyinka aqalka sare isagoo tilmaamay kartida iyo aqoonta dadka soomaaliyeed ay u leeyihiin qabashada doorasho ka turjumaysa horusocod uu yeesho dalkeenna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u hambaliyeeyey dhammaan konton iyo afarta sanataree loo doortay aqalka sare waxaana uu alla uga baryay inuu u fududeeyo gudashada waajibaadka qaran ee loo doorto una waafajiyo go'aan kastoo ku salaysan horumarinta dalka dadka iyo danaha ummadda soomaaliyeed shalay ayaa lasoo gebagabeeyey labadii xubnood ee ka dhinnayd aqalka sare kadib doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug shil dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhacay xalay magaalada burco ee maamulka somalilan iyadoo maamulka somalilanna ay shilkaasi ka hadleen yoonis duraan cali ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer si gaaraa deegaanka beer oo dhaca bariga magaaladaas inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku geeriyooday laba ruux oo dumar ah halka dhaawaca uu gaaraya ku dhowaad afar iyo toban qof shilkan ayaa waxaa sababay iskudhac laba gaari oo kale ahaa nuucooda gaari basaahi iyo xaajiyad cisbitaalka weyn ee burco ayaa la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay shilkaasi waxaana halkaasi uu warbaahinta kula hadlay taliyaha booliiska gobolka togdheer ee maamulka somalilan iyo agaasimaha cisbitaalka burco waxaan ku sugannahay cisbitaalka guda burco shil gaadhi oo dhacay awgii waxaana la soo gaadhsiiyey laba qof oo meyda oo dhimashoa iyo koob iyo toban qof oo dhaawaca koob iyo tobanka qof ee dhaawaca afar ka mida waxaan odhan karaa xaaladooda culus tahay heegan baan ugu jirnaa inaynu daweyno inaynu la tacaalno xaalad kasta oo ay galaan inaan insha allahu tacaala wakhti ku bixinno sidaan u safgaran lahayn dadka ilaahayna waxaan ka rajaynaya ilaahay caafimaad sareecana siiya kuwa dhaawaca labada dhintay iyo ehelkoodana waxaanu leenahay samir iyo iimaan iyagana ilaahay hau naxariisto shilku wuxuu ka dhacay beer duleedkeeda waxaana sababay laba gaadhi oo isgalay bas iyo xaajiyad cusbitaal guuda burco waxaa caawa la soo gaadhsiiyey dhaawac tiradiisu ay tahay koob iyo toban qof kuwaasoo xaaladoodu ay kala duwan tahay laba qof oo dhimasho ah runtii shaqaala caafimaad si wacma uga howlgaleen waana lala tacaalaya ilaa hadda waxa weeyaan xaalkooduna afar ka mida uu culus yahay halka inta kalena ay ladan tahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun xaaladdaas ayaa soo korodhay caawa inta badan deegaanada maamulka somalilan waxaa ka dhaca shilal noocaan oo kale ah kuwaasoo sababa khasaare badan waxaana loo aanaynayaa darawallada gaadiidka oo aan lahayn khibrad badan gawaaridana kuwa si xowli ah ciidanka booliiska soomaaliya oo howlgal amniga lagu xaqiijinayo xalay ka sameeya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir danaasir soo faysane ayaa warkan faahfaahinaya
laamaha ammaanka gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya oo gudanaya waajibaadkooda ayaa xalay magaalada muqdisho ka sameeyey howlgalkii ugu ballaarnaa muddooyinkan ee amni xaqiijina kaasoo ujeedkiisu ahaa sidii lagu soo afjari lahaa shaqaaqooyinka yaryar ee mararka qaar ka dhaca xaafadaha sida dilalka iyo dhaca hantida dadweynaha howlgalkan oo laga sameeyey degmooyinka hodan howlwadaag yaakshiid kaaraan iyo cabdicasiis ayaa sidoo kale ujeedkiisu ahaa ka hortegista weerarada qaraxyada iyo nafhaliga ah ee nabadiidka al-shabaabku ay geysan karaan inta lagu mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka waxaana horkacayay taliyaha booliiska qeybta gobolka banaadir korneel faarax maxamuud aadan faarax qaroole ciidamada oo si taxadar la u baaraya gaadiidka ay shacabku wataan ayaa howlgalkooda ka bilaabay ugu horeyn isgoyska tarabuunka ee degmada hodan sidoo kale qaybaha uu ka kooban yahay suuqa weyn ee bakaaraha sida qaybta dharka daawada masaajidka abu hureyre iyo halka laga raro gaadiidka xamuulka ah ee gobolada aada ayay ciidamadu ku xijiyeen howlgalkooda iyagoo luuqluuq u galaya aaggaasi taliya farxaan qaroole oo uu markan garabkiisa soo istaagay taliyaha saldhigga booliiska ee degmada howlwadaag gaashaala najiib carab ayaa la wada kulmay in door ahna isla taagay bulsho ay inta ugu badan ahaayeen dhallinyaro ka xoogsato suuqaasi
hadda waxaan taagnahay isgoyska cali kamiin degmada warta nabadda ee gobolka banaadir oo ka mida isgoysyo dhowr ah ciidamada ammaanku ay caawa ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ciidamada ayaa waxa ay mid mid u baarayaan gaadiidka yaryar ee raaxada iyo sidoo kale midka ay isna dadweynuhu isticmaalaan ee bajaajta loo yaqaano iyagoo dadweynaha si degan ugu sheegaya in ciidamadu ay wadaan howlgallo waajibaadkooda qaran ay ku gudanayaan dadka ayaana runtii waxaad mooddaa in si dara ay uga falcelinayaan arrintaas hadda waxaa taagan dhamme xuseen cadceed cusmaan oo ah taliyaha saldhigga booliiska ee warta nabadda ee taliye bal howlgalkan caawa makadiis buu ahaa mise waa mid sii socon doona waa mahadsantihiin baahda s m t v iyo warbaahinta qaranka howlgalladan waa howlgallo joogto u socdo oo gobolka banaadir ka socdo gaar ahaan degmooyinka holodaag iyo warta nabadda oo aad degmooyin isku xiran ah wada howlgalo kan wada howlgala ammaanka sugidiisa ilaa iyo iska kaashi muddo dheer socday oo ah taliyayaasha saldhigyadu inay iska kaashadaan sida degmooyinku iskugu xiran yihiin ammaanka guud ee degmooyinka gobolka banaadir caawa howlgalkeen wuxuu ahaa anaka iyo degmada holwadaag waxaan u diyaargaroobaynaa doorashooyinka soo socdo oo magaalada muqdisho la filaya inay maalmahan ka socdaan oo ka bilowdaan in loo diyaargaroobo doorashooyinkaas ammaanka guud oo la sugu jiraan lagu daro midkan gaarka ah ee arrimaha soo kordhay ah baaritaano lagu sameeyey gaadiid kala duwan iyo dad qaarkood lahaa muuqaalo shaki amni abuuri karay kadib saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa sidoo kale la caweeyey xalay shacab ay ka muuqatay dareen ka turjumaya nabad aaminaad iyo uheellanaanta horumarinta ganacsiyadooda oo ay xilli habeen ah si caadi ah u wateen taliyaha qaybta bari ee booliiska gobolka banaadir gaashaanle cali calasow xasan cali goof jooge oo ay wehelinayaan guddoomiyaha degmada kaaraan ciise maxamuud maxamed colow goobe iyo ku-xigeenadiisa ayaa isgoyska fagax uga horyimid taliyaha qaybta booliiska ee gobolka banaadir mas-uuliyiintan ka kala tirsan booliiska iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa kusoo wareegay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan taasoo ay muddooyinkii dambe ka dhacayeen falal iskugu jiray dhac iyo dilal oo ammaanka wax u dhimaya gudoomiyaha degmada kaaraan iyo taliyaha qaybta bari ee booliiska ayaa sheegay inay si dhaqso ah usoo afjari doonaan falalkaasi shacabkuna ay dareemi doonaan isbeddel weyn maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta iyo qaybta guudow kormeer noogu timado iskaashanaya dhammaan waxaan u istaagnay oon rabnaa inaan u tallaabo qaadno wax ka beddelka waxyaabaha ay bulshadu ka cabteenoo halkan ka jira soo dhawaadaan leenahay waxaanan ugu ballama in bil gudaheed isbeddel dhabba uu ka yimaado arrintan insha allah tacaala haddii allah awood loo yidhaah waxaana lagu gaari karaa iskaashi iyo in loo adkaysto wax meesha ka jiraya ka dhacay cid kastana waxaan leenahay cidda loo socday adiga maaha cid kasta oo wax dhibaato ku ah qabada waa hadaad adigu dhibaato ku tahay ka dhaf hadaadan dhibaato ku ahayn cidi kuma socoto laakiin maanta waxaa suurtagal ah inaan intaa ka badan loo qaadan karin madaxdeynana ayna amartay in wax laga bedelo deegaan ay dowladnimada ka jirta waana maxsan soo dhawaada waxaan la diyaar u nahay in amniga degmada wax laga qabto maamulka gobolka iyo qaybta wax naga gaarsiinay sheekh cabasho ku aadan degmada kaaraan in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan laga qabto amniga waxaa jira niman tuuga ah oo toogay wax ku dhacaan waxaa jira ciyaar dhagax tuuro waxaan u malaynaa taasi waa dhammaatay haddeer waxaan la diyaar u nahay in shaqadaasna laga qabto gacmaha isqabsanno waxaa jirtoo kale saraakiil degan gudaha ee doonaysa inay amniga degmada kaaraan wax nagala qabato iyo tii qaybtii kii gobolka dan isku helno waxaan u malaynaa kaaraan inay dadku farxad ku baashaari doonaan haddii allah wadili howlgalaa howlgalkan oo ahaa mid berri iyo badba gaaray ayaa xilli dambe kusoo afmeermay degmada cabdicasiis iyo xeebteeda dalxiiska ee liido oo xilligaasi ay ku fiidsanayeen dhallinyaro iskugu jiray wiilal iyo gabdho taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan qoroole waxaa xeebta liida ee degmada cabdicasiis oo ay ku yaalaan hoteello ganacsi oo waaweyn iyo baarar lagu caweeye kusoo dhoweeyey taliyaha saldhigga booliiska ee degmadaasi kaasoo xaaladda amni ee deegaankaasi warbixin ka siiyey maxamuud soofaysana warbaahinta qaranka muqdisho
ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayona waxay gacanta ku dhigeen waxyaabaha maanka dadkii watay maxamed cilmi degane ayaa warkan faahfaahinaya sida ay xaqiijinayaan wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada ammaanka ee booliiska magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa howlgal lagu baadigoobayo waxyaabaha maanka dooriya waxay ka sameeyeen dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose howlgalkan oo saacadii lasoo dhaafay sameeyey dhowr xaafadood ayaa waxaa lagu baacsanayey kooxa ka ganacsada islamarkaana isticmaala maandooriyaasha kala duwan ee khamriga iyo xashiishka iyo agabka kale iyada oo dhowr xaafadood ciidanku ay tageen islamarkaasina ay gacanta ku dhigeen shakhsiyaad kala duwan oo rag iyo dumar iskugu jira oo la aaminsan yahay inay gacanta kula jireen waxyaabahaasi maanka dooriye oo lagu soo qabtay taliyaha ciidanka booliska ee qaybta maamulka jubbaland ayaa waxa uu sharaxaad guud ka bixiyey sida ay howlgalladani ku bilowdeen dadka ay soo qabteen iyo inta ay la-eg yihiin shacabka lagu wareejiyey xeer ilaalinta maamulka jubbaland ee loo haysto inay ka dambeeyeen iibinta oo isticmaalka maandooriyahaasi korneel cumar xujaale ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in ay jubbaland tallaabo ka qaadi doonto cid weliba oo loo arko in ay shaqo ka dhigatay isticmaalka maandooriyaha iyo iibintiisa
howlgal uu xalay sameeyey magaalada kismaayo ee lagu soo qabtay sideed jirgaan oo qamri ah oo lagu sameeyey gudaha magaalada kismaayo kaasi oo uu kaga ganacsanayey ama lagu dhibaataynayay dadka da-yarta ee ku nool magaalada kismaayo kuwaasi oo ciidanka booliiska ay gacanta kusoo dhigeen ninkii karinayey loogu tagay gurigiisii isagoo oo karinaya qamriga kusoo wareejinay xafiiska xeer ilaalinta si loo marsiiyo ciqaabta uu leeyahay iyo wixii sharciga uu u qoondeeyey haddana waxaan kusoo wareejinay xafiiska xeer ilaalinta waa kuwaas aad arkaysaan sideed jirgaan ee qamriga aheyd iyo qalabkii lagu karinayay iyo ninkii kariyey intaba dhammaantood ayaga oo dhammaystiran wixii qalab ahay lagu qabtaan xafiiska xeer ilaalinta kusoo wareejinay waxaana rajaynayaa in sharciga wixii uu ku helo la marsiin doono hadduu ilaah yidhaah
dhowr jeero hore ayaa ciidanka booliska maamulka jubbaland qaybta magaalada kismaayo waxay sameeyeen howlgallo noocan oo kale ah oo lagu hortegayo dadka isticmaala islamarkaana ka ganacsada maandooriyaasha kala duwan ee xashiishka iyo khamriga
ayaa been abuur ku tilmaamay in cisbitaal la dhigay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka profesor maxamed sheekh cismaan jawaari xogahyaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux waxa uu dhammaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijiyey in guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka maxamed sheekh cismaan jawaari uu caafimaadkiisu yahay taam islamarkaana cisbitaalka uu u tegay arrimo jeeg ab ah hadalkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a warbaahintu ay daabaceen in xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyihii hore ee golaha shacabka la dhigay cisbitaalka yardamiili ee magaalada muqdisho kaasoo xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagaysa kadib culays xagga neefsashada ah oo xildhibaanku uu ka cabanayay dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad ayaa been abuur ku tilmaama warkan isagoo qoraal uu soo dhigay ku caddeeyey waxa uu xaqiijiyey in golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha shacabka ee wararka lasoo qorayo warbaahinta qaar ee sheegaya in guddoomiyihii hore ee golaha shacabka jawaari uu xanuun culus hayo ay yihiin kuwo wax kama jiraan ah oo been abuura ciidanka kumaandooska ee danab ayaa cagta mariyey saldhigyo argagixisada shabaabku ay ku lahaayeen deegaano dhaca gobolka hiiraan shilaawo cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa warkan faahfaahinaya
howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa burburin fadhiisimaha argagixisada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada kale ah shaaw daarusalaam caddaydheere sangadaale kurdaaley biyokulul iyo deegaano kale deegaanka daarusalaam ayaa al-shabaab u ahaa goob ay gabaad ka dhigtaan islamarkaana deegaan u ah amiirada al-shabaab iyagoona ku lahaa bare kantarool iyo goob ay ku qaadaan waxay ugu yeedhaan sakawaadka oo ah dhaca xoolaha shacabka soomaaliyeed halkani daawadayaal waa afaafka hore ee laga galo deegaanka show ee gobolka hiiraan deegaankani waxa uu hoos tagaa degmada talraqsi ee gobolka hiiraan saa aragtaan daawadayaal afaafkan ayaa laga galaa halkani waa afaafka hore ee marka laga yimaado dhinaca deegaanka daarusalaam laga galo daawadayaal waxaan idinkala soo hadli doonaa gudaha ciidamada kumaandooska danab ayaa hawga qorshaysan ku yimi halkan deegaankan ayaa waxa uu xarun u ahaa ururka argagixisada arxanka daran al-shabaab halkan waxaa bara kantarool islamarkaana gooba ay ku dhibaateen dadka shacabka ku leh argagixisada arxanka daran al-shabaab ciidanka ayaa mid mid u baaray xaafadaha halkaasi ku yaalay ayagoona sii baacsanaya argagixisada al-shabaab waxayna halkaasi lagu burburiyey saldhigyadii ugu waaweynaa ee deegaankaasi ku yaalay ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan shilaawo cabdilaahi cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed deegaanka show gobolka hiiraan
socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadkii dibadda ugu yaraan shan askari oo hindi ah iyo laba qoida ayaa lagu dilay ka fuliyeen dalka indiya kisan yahay in ay markaasi fallaagada yihiin ayaa sabtidii weerar gaadmaha ku qaada kolonyo ka tirsan ciidamada militariga indiya kuwaasoo u socda in ay kormeeraan tuulo fog oo ku taalla goobtaasi sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska caasimadda goobtaasi dad dhinta ayaa waxaa ka tirsan ciidamada dalkaasi oo ka tirsanaa ciidanka indiya xaaskiisii iyo wiilay iyo sidoo kalena afar askari oo kale lagu dilay weerarkaasi ciidamo xoojin ah oo dhanka ammaanka ayaa soo gaaray goobta uu weerarku ka dhacay waxaana ay halkaasi ka bilaabeen baaritaano lagu baadigo raggii weerarkaasi ka dambeeyey guud ahaan warkii oo aad saaka oo axada afar iyo tobanka nofembar laba kun koob iyo labaatan kala socoteen radio muqdisho waa inaga intaa